dowladda federaalk soomaaliya ayaa dowladda ruwaanda kala wareegtay hogaanka ciidanka xiiganka ee bariga afrika e s f oo ah urur goboleed uu waajibaadkiisu yahay karu qaadista nabadda iyo ammaanka gobolka bariga afrika kana mid ah shanta ciidan goboleed ee ciidamada xiiganka ah ee afrika e a s f oo ka kooban militari boolis iyo qeybo rayad ah wasiirka gaashaandhigka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya cabduqaadir maxamed nuur ayaa dhigiisa dalka ruwanda kala wareegay xilka guddoomiyaha golaha wasiirada gaashaandhigga iyo amniga ah ee gobolka bariga afrika inta uu socday shirka sanadlaha ay soddon iyo saddexaad ee dejinta siyaasadaha e s f oo ay isugu yimaadeen madaxda dalalka e s f oo ka dhacay magaalada kigaali ee dalka ruwanda soomaaliya ayaa markii ugu horeysay guddoomineysa golaha wasiirada gaashaandhigga ee e s f iyadoo kasoo wareegatay labaatan sano markii la aasaasay ururkan wasiirka gaashaandhigga jamhuuriyadda federaalk soomaaliya cabduqaadir maxamed nuur ayaa u mahadceliyay guddoomiyaha uu xilka kala wareegay wuxuuna ballan qaaday in soomaaliya ay ka go-an tahay wada shaqeyn dhammaan dowladaha xubnaha ka ah e s f wuxuuna wasiirku casuumaad u fidiyey in kalfadhiga xigaha ay soomaaliya ku martigeli doonto